faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subax qodobada aad dhegaysan doontaana waxaa ugu daroon faahfaahin dharado ka soo baxaysa dib loo geystay guddigu-xeenkii deegaanka gamboole ee gobolka shabeellaha dhexe gudoomiyaha gobolka hiiraan oo madax hirshabeelle maxamed cabdi waale ku eedeeyay dhibaatain uu sheegay inuu ka geystay qaybo ka mida gobolka hiiraan madaxweyne hirshabeelle maxamed cabdi waare oo xil ka qaaday gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaduuna uu mid kale u soo magacaabay gobolka hiiraan xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo mooshan ka dhan ah guddi-ku-xeenka koowaad ee golaha shacabka u gudbiyey gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ee soomaaliya oo ka tacsiiyey geeri ku timid nabadoon shalay ku dhintay magaalada caasimada ee muqdisho madaxweyne ku-xeenka jubbaland oo ka deeriyey xaalada deegaano ka tirsan gobolka gaday ee soomaaliya intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu dal korran warka subaxee saakay u diyaargarooba warkaas doontaska fafaas
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan saaxiibayaal waa subax sabdiya taradana ku astaysan tahay sideedda bisha lixaad iyo jun sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka warka subax waxaa soo saareen la socodsid anigo xasana imika haatana kusoo dhawaada warkii oo dhan faahfaahin dheereeda ayaa ka soo baxaysa dil loo geystay guddiga ku-xigeenka deegaanka gamboole ee gobolka shabeellaha dhexe wararka naga soo gaariya magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ahna xarunta rasmiga maamulka hirshabeelle ayaa waxay sheegayaan in kooxo hubaysan ay togasho ku dilin guddiga ku-xigeenka deegaanka gamboole ee gobolka shabeellaha dhexe ninka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray cabdirashiis xaaji maxamed dilkan ayaa dhacay salaadii maqrib kadib sida ay raadiyo cadaad u xaqiijiyen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle kooxii dilkaas geysta ayaa goobta ka baxsaday waxaana halkaasi gaaray ciidanka dowlada federaalka soomaaliya ee booliiska islamarkaasna halkaasi ka bilaaba howlgana lagu baadgoobayo dadka ka dambeeya dilkaasi ciidamada xooga dalka iyo ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa saaga baaritaano ka wada xaafada ay ka kooban tahay magaalada jowhar ee xarunta hirshabeelle ayagana baadgoobaya kooxii dilka xalay ka geystay magaalada jowhar ee xarunta hirshabeelle saraakiisha hogaaminaysa ciidankan saaka ee howlgal ka bilaabay magaalada jowhar ee xarunta hirshabeelle oo la hadlay ayaa waxay ii sheegeen ay ciidanka hadda tiro dhowra soo qabteen balse baaritaan kadib ay ogaan doonaan cidda si rasmi ugu dambeeyay dilkii xalay guddi ku-xigeenka deegaanka gamboole ee gobolka shabeellaha dhexe ku geysatay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe gudoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf maxamed hagar dabageed ayaa madaxweyne hirshabeelle maxamed cabdi waare ku eedeeyey dhibaatooyin uu sheegay ka geystay qaybo ka mida gobolka hiiraan bashiir cabdulaahi cismaan ayaa warkan ka soo diray magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan gudoomiyaha gobolka hiraa yuusuf axmed hagar oo saxaafadda kula hadlay magaalada beledweyne ayaa eedayn u jeediyey madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare waxaana uu sheegay in dhibaatooyin badan uu ku hayo shacabka ku nool gobolka hiiraan madaxweynaha hirshabeelle cadaalad darrada uu ku sameeyey gobolka hiiraan oon hirshabeelle wakiil uga nahay dadka reer hiiraanna wakiil uga nahay cadaalad darradaas waxay tahay maalinkou madaxweyne noqday iyo ilaa hadda la joogo waa muddo sanad iyo laba sano ku dhudhowaan hiiraan maxamed cabdi waare inuu dhibaato u geysta moogiye maalin caagbiya kuma soo kordhin maalin iska rugo ciida kuma soo kordhin maalin bustoolad amniga lagu sugo kuma soo kordhin maalin xaajiyo ciida ku fulo kuma soo kordhin muddo laba sano ku dhadhowna waxuu lahay lacagta koontaha lagu shubay hiiraan maamulkuyo usan biil qaadan ciidanka amniga yaan wax la siin wolbaana sastabka loo marsiina kadibna wolbaana la barwaaqaynaahoo wax kale loogu bedela labadaas sana wolban baarlamaanka hirshabeelle wax mushaar hou siiye ma maqal golaha wasiirada hirshabeellena wax mushaar hou siiye ma maqal booliska ciidanka booliska hirshabeellena wax mushaar hou siiye ma maqal hiiraankii lacagtaas laga qaadayaana iska rogo ciidana laguma soo celin bustooladna laguma soo celin xaajiyana laguma soo celin heer dadka reer iraan inay isnacaan ay siday isku xigaan ay isku nacaan oo gaarsiiyey sababtu waxay tahay jifo kasta sidii gorgorada dukaan suran oo midba tow la gorgorinaa oo saddex biloodba mid kor u qaadaya saddex bilood kadib midkaasu waxuu rabo mugow xoogaa ka coslaysto mid kale u ku bedela aniga waxaan joogay buundada ceelgaal oo biyihii roobkii faraha badnaay gooyey shan habeen iyo lix habeen waxaad moogaa iyadoo roob igula da-a oo yimid waa yimid lix saaco habeennimo anoo ceelgaal roob igula da-a ah wiilal yaryar oo asiga uu adeer iyo miduu yahay miduu abti u yahay ah ay yidhaheen madaxweyneha biri imaanaya aniga gobnatoora ayuu soo waco gudoomiye biryaan kuu imaanayo ogow ima soo dhig sidoo kaleeto waxa uu tilmaamay intii uu joogay madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare magaalada beledweyne ay ka dhaceen falal kala duwan oo ay ka mid yihiin in la weeraray ciidamo ilaal u ahaa labaatan taasoo cashow ila joogay maalin gobolka hiiraan oo wakiilka uga ahay wax igama weydiin inuu keelaayada beledweyne cashuurta laga qaado ilmaha jooga lacagta ma qaadan kartiin iu yidhaa asuguu ka xisaabiyo asagoon anaga loo sheegin maxamed cabdi waare meeshaa inta lala joogana dulmiyow lagu samaynaayay iyo cadaalad darro annagana waa ka xishoonayna mugow oon idila hadlo jawaab ka siiya wuxuu ka shaqayna aan islahayn lalama hadlinoo waa laga dhuuntay diyaarada ii fadhidaa soo loo libisano qolkii ka soo baxa waxuu maxamed cabdi waare ka shaqaynaa ma qaadanayno mana qaadan doonno maxamed cabdi waare ciidankii waardiyeynaayo oo etobiyaanku soo weeraray cawo madow oo waaga iyo iyo salaada bugiila dukaday ah toban saacaan isla suxuuranay ciidan etoobiyaanayay kuwa amisomaa imaana ima dhihin ciidankii oo qoryo isku haaya oo wiilashaasii waardiyeynaayo suu kor looga haayo wataan ayaa anugu ku soo baxay nimankii amisom niman sharaflay ahaayeen hiiraan wax badan ka soo maray ahaayeen ama etoobiyaan ha ahaadaano ama ha ahaadaan jabuutiyaan abaalaan u haynaa war yuusuf dabageed maahan warka aniga sheegaa ee warkii reer hiiraan ii dhiibeen waaye waxgaradka reer hiiraan warkay ii dhiibeen waaye ugaasida reer hiiraan warkay ii dhiibeen waaye odayaasha reer hiiraan warkay ii dhiibeen waaye ganacsatada reer hiiraan warkay ii dhiibeen waaye shili soomaali hirshabeelle inteeda kale waa laga qaataa hiiraan lagama qaato waxaana dhibaatadaas loogu horreeyey maxamed cabdi waare mugow madaxweyne loo noqday waxgaradka reer hiiraana iyo waxgaradka hirshabeelle oo shabeellaa dhaxya hiiraana dad u ah waxaan ka codsanaa dowladda federaalka waxaan ka codsanaa dowladda federaalka oo dalka soomaaliyeed mas-uulka ka ah hadalkaas si fiican inay u dhegaystaanna waa rabi lahaa maalmihii ugu dambeeyey magaalada beledweyne waxaa jiray hadalhayn ku aadan inuu khilaaf xoogan ka dhexeeyo mas-uuliyiinta ugu sarsarraysa hirshabelle iyadoo khilaafkaas uu ka dhashay kadib markii ay isku qabsadeen qaabka loo maamulayo maaliyadda ka soo harooto gobolka hiiraan
madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare ayaa xil ka qaaday gudoomiyaha gobolka hiiraan ayana uuna soo magacaabay mas-uul kale madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare ayaa xil ka qaaday gudoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar dabageed kadib eedayn u jeeshay gudoomiyaha gobolku madaxweyne maamulka hirshabelle maxamed cabdi waare warka ka soo baxda xafiiska madaxweynaha maamulka hirshabelle maxamed cabdi waare ayaa xilka looga qaaday gudoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar dabageed warqada ka soo baxday xafiiska madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare ayaa u qorra sida tan markuu arkay dastuurka maamulka hirshabelle markuu arkay muhiimadda ay leedahay bulshada reer hiiraan guud ahaan maamulka hirshabelle dubahabeynta haweenka maamulka gobolka hiiraan si loo taabageliyo badqabka horumarka ay qaadayso maamul wanaagga hirgeliya golaha gobolka markuu tixgeliya baahida loo qabo in la sameeyo isbedel loona magacaabo gobolka hiiraan gudoomiye waayo aragnimo iyo aqoon u leh islamarkaasna la filayo inuu gobolka ku bedeli doono horumar wanaagsan waa xilka gudoomiyaha gobolka hiiraan laga qaaday gudoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar dabageed iyadoona cali maxamed xaraar loo magacaabay gudoomiyaha gobolka hiiraan ee maamulka hirshabelle xeerkan ayaa waxaa lagu shaqay uu dhaqangelayo marka uu siixo madaxweynaha maamulka hirshabelle maxamed cabdi waare xilkaqaystan ayaa kusoo beegmaysa xildhibaanka shalahayd uu idinkule u jeeshay yuusuf axmed hagar dabageed madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdiwaare wuxuuna ku idayey dhibaatooyin ka jira qaybo ka mida gobolka hiiraan uun ka dambeeyo maamulka hirshabelle fadhigus yahay magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa mooshin ka dhanaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka u gudbiyey gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya saacadii ugu dambeeyey xalay waxaa xogeystay oolaha mooshinka laga wada gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya cabdiweli sheekh ibraahim muude sida ay sheegeen ilwalaadyo ku sugan magaalada caasimadda ah muqdisho kuwaasoo lagu kalsoonaan karo howlaha mooshinkan ayaa wararka waxay sheegayaan inay wadaan xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo ku xiran madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ila lagu kalsoonaan kara ayaa raadiyaha cadaado saaka u sheegay in guuxa mooshinkan uu soo bilowday tanii markii golaha shacabka la horkeenay sharciga doorashooyinka dalka ee golaha wasiirda ansixiyeen kaasoo mooda uu sheegay inuu kasoo horjeedo guddiga ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka iyo baarlamaanka federaalka soomaaliya cabdiweli sheekh ibraahim muude ayaa sharcan u arkaa mid si cad u xaqiijinaya in madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo inuu marka lasoo doorto taasoo sida laga soo xigtay dad ku dhow uu u arko arrintaas turkutuumashaa colaha mooshinka ka dhanka ah guddiga ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka iyo baarlamaanka federaalka soomaaliya cabdiweli sheekh ibraahim muude ayaa si xeel uga socda magaalada caasimadda ah muqdisho waxaana la sheegay inaana weli si rasmi ah lagu dhawaaqin meelmarintiisa islamarkaasna weli ay socdaan tabashan ay wadaan xildhibaanada mooshin ka keenay guddi ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaana mooshinkan la sheegay dabada ka riixayo mas-uuliyiin ka tirsan xafiiska madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wararka qaar ayaa sheegaya in xubnaha mooshinka aysan doonan in mooshinkan ay horgeeyaan baarlamaanka federaalka soomaaliya balse ay rabaan oo kaliya inay cabsi geliyaan muude si uusan caqabad ugu noqon sharciga meelmarintiisa guddiga ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya cabdiweli sheekh raan mudey ayaa haatan ku maqan dalka turkiga iyadoon rumaysayan uu xilligan uu awood u leeyahay baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaana la xusuustaa doorkuu ku lahaa ra-iistii gudoomiyihii golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ee xilka laga qaaday brofeor maxamed shaacismaan jawaare odayaasha dhaqanka deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa ka tacsiyey geeri ku timid nabadoon shalay ku dhintay magaalada caasimadda muqdisho maxamed aadan socdaal ayaa halkan kasoo dira baydhabo odayaasha dhaqanka koonfur galbeed oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada baydhabo ee caasimadda kumeerigaar kuwa dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa waxa ay uga ta'siiyeen malaaq sheekh aamiin baraawaani oo ku geeriyooday magaalada muqdisho ee caasimadda waddanka shalayna lagu caasay magaalada baydhabo ee caasimadda kumeerigaar kuwa koonfur galbeed malaaqyada dhaqanka ayaa ta'siitii raanyole u diray eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday ugaaska iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed malaaq maxamed yacquub malaaq deerow afhayeenka malaaqyada dhaqanka koonfur galbeed ayaa ugu horreyntii ka sheekeeyey lrjarishaaamiin aawe yahay waxyaalaha unaka gorodaan ifka mahim ku tabay afar wiil iyo nayli gabrood oo usu dhali walaagisii dhaleena dheering eh odiga markii taariikh nololeeji walyar hasiin kutaabado waa lan oo culmo ah wahay markan korayso qaari qur-aan qur-aanka kor ku hay may kala hay lan sheekh ah maalin shileedle inka kayna maanta sheekh ah wahay may hay lan malaaqe ummadaasoo ulhaa inaa muddadaas dheer ada gorada korta oo ummadan haan halgamaayahay ururkii aar aare hata lanqiib ha ku qaadadayahay markii aradan laku burayo beledweyne iyo nay meelahaas ilaa laku xoreeyay ururkii aar aare wadankan ku xoreeyay marna gurishi haanka nasina kuma tahay marka lan oo dhan kasta la ere koro sheekh sheekhulkulli la ere korahay haddii culmadlanama leero haddii ulxaaynama leero haddii la ero leadership intaba ka shaqeey oo eed iyo eedan ka shaqeeyahay ma iskula qiib galnay
qaar ka mid a malaaqyada dhaqanka koonfur galbeed ayaa dhankooda goobta ka hadlay
furdowsaa lanka bedela tan kalanti ehele macnaha usuku tabi owlaadyoonay aradiyoonay ehel iyoona higti dhahdatiidiyo sabar jamiille sado unuba macnaha nu lanki habiibkan ahay macnaha gololo iska hayni isku noola loo hayni isku taarigdoo hayni jecel badanan oo dhahoy arday sidii un injeelayni iyona si kudoran arday dadka injeelayan iyona macnaha sabar jamiilla ilaahay wadasi koonfur galbeed kulisheeba lanka macnaha taarigda usahaqaadle taarig ciidan ulasahayti dowladda siyaad bara dadki huban ha ku haaye ha shaqeeye iya ku mid hay inta dalkun burburiyna walaagii usat arday taarige sacadoo lanfadheedii mahayne lan islaahaga iyoonay qiimada iyoonay ehelnimada iyoonay dalku macnaha koonfur galbeed oo hormuudka ee ahaay taariikhdii isu afhayaanka usunku taariikhay iyo hayti walyar kale anaka daraawa may ba taaha ilaahay naxariisaa ogaaska dhamadii way ba ahaayee taariikhtan hada akhyaayo taariikhdaas tan ka horeyd oo usahay wakaaladda biyaha yaan shaqeeyay jari dowladdii maxamed siyaad waqtigii waroon maxamed siyaad la qoday inta la kubilaawo silin kubilaawo manaas la marsiyohayo idaale safar noolay diinsoor jidkaas marahay ilaa dheerow saan warle raa ka shaqeeya jiray dowladda maxamed siyaad adiga toddobaatan iyo afar toddobaatan shantii toddobaatameydii meelahaas dheerow saan la jeeyey may baan adeegi jiray digil imirfleega oo eradaasiyo waraabow xoolo jarta ayaan adeegi jiray siyeetimeeyadii way baan lahanbadilay haddana war safar noolay la raaw malaaq sheekh aamin baraawaani ayaa ka mid ahaa hogaamiyaasha dhaqanka koonfur galbeed tan iyo laga soo bilaabo sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii waxa uuna ahaa ugaaska guud ee beel ka mid a beelaha dega deegaanada koonfur galbeed laguna bartay nabadeynta beelaha soomaaliyeed madaxweyne ku-xigeenka jubbaland ayaa ka diiriyey xaaladda deegaano ka tirsan gobolka gedo xasan yuusuf dhado ayaa warkan ka soo diray magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamuud sayid aadan oo ku sugan dalka kenya ayaa ka warbixiyey safarkii uu maalmihii lasoo dhaafay ku joogay gobolka gedo gaar ahaan degmada ceelwaaq maxamuud sayid aadan madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxa uu sheegay in magaalooyinka qaar ee gobolka gedo ay sameeyeen horumar ballaaran oo dhan walba leh wuxuuna shacabka ku ammaanay isgarab istaagga dowladooda iyo wada shaqaynta ay la garab taagan yihiin madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa xusay in qaar ka mid ah magaalooyinka gobolka gedo ay ka jiraan xaalado dib u dhaca oo uu madaxweynuhu ku sababeeyey in dhowaan laga xoreeyey al-shabaab howlaha lagu horumarinayo ay socdaan islamarkaana dhowaan ay noqon doonaan kuwa adeegyada aas-aasiga ay u dhan yihiin
ujeedadeedu waxay ahayd inaan fiirino bal arrimaha bulsho iyo maamul dhaqan dhaqaale iyo siyaasad oo dhammaan deegaanadiyada ka jiro in maamuladayadii iyo bulshadii iyo isxabkooda shaqayntooda aan dib u fiirino inaan ammaanka dib u fiirino khaasatan ceelwaaq oo maaragtay waayadan damba ahayd meel ammaankeedu uusan deganayn kadib marka dagaallo fara badan oo ka dhacay dib u dhac weyn oo xagga ammaanka ku yimid ciidamadii aaggaa ka howlgelayay oo muddo dheer aan xuquuqdooda mashaarooyinkooda helin oo ayagana maaragtay burbur ku yimid inaan dib u habayno ammaanka magaalada dib u habayno magaalada ceelwaaq inay la mid noqoto magaalooyinka kale ee reer jubbaland oo horumarka gaaray oo ayada ay ka khatar tahay ammaan darro darteed inay taa ka gudubto in garoon diyaaradeed aan dhagax dhigno oo kaas aasno in ceelwaaq ay yeelatay garoon diyaaradeed maadaama hadda safarka xagga cirka bulshadaas inay balayna fursad u hesho inay garoon hesho xaduudda oo buuq ka taagan yahay waxay interiyankii gudbi lahaa caqabada ku yimaadeen in maamulada deegaanka mandheera county iyo warjeer county iyo gaarisa countyba aan wadaagno oo wada hadalna si bulshada labada dhinac baa maaragtay ugu faa'iidaysan lahayo cadowgana lasaga kaashan lahaa arrimahaas oo dhan buu ahaa alxamdulilah saddex wiil baan jirnay waan kusoo guulaysanay wax wanaagsan baan ka soo qabanay ciidamadana dib baan u habaynay maamulkiina dib baan u toosinay bulshadii qaybaheeda kala gedisanaa oo dhanna waan wada hadalnay wax wanaagsan baa nooga soo qosoon garoonkiina waa soo dhex dhignay maamuladii deegaanka dhigayaga ahaayoo deriskaan ahayn oo reer kenyana waa wada hadalnay ayagana maalmahan hadda halkan waxaan u joognay in hayumitariankii siday u gudbi lahaa xaduudaha aan ka wada shaqeyna iyadoo dowladda kenyana aan rajeynay inay gacan naga siin doonto marka aad iyo aad baan u mahadsanid xasan guud ahaan waxaantaas ku dhan warka subax uu soo saaray la socodsanayo xasana intaan warkan warka xaydoob kulmi doona subax naxsan saaxiibayaal